faafin tahay maanta magaalada garbaharey ee caasimadda gobolka jiro waxaa ka furmay wejiga koowaad ee shirka midnima two oo muddo qabanqaabadiisa ay socotay shirka oo daba socday shirweynihii midnima one oo dhammaadkiisa bayaaqadii sanadkaa lagu qabtay magaalada garbaharey shirka oo ujeedadiisu ahayd in looga hadlo xaaladaha caqabadaha ka jira gobolada jubbooyinka oo xaalada murugsan oo waayadan dambe ka aaloosnayd gobolada jubbooyinka iyo midnimo meesha saga sidii lagu heli lahaa ayaa ajentihiisu u yahay shirka qabanqaabadiisu mudday socotay waana laba facefaceka koowaad waxaa isku arkaya meesha sare oo wuxuu kala socdaa shirkii hore oo midnama one dad aanan kasoo qeyb galin shirkii hore oo midnama one ayaa kasoo qeyb galay oo dadkaas inay kusoo biiraan oo laga wadatashiga la ballaariyo ayaa muhiimadiisu ay tahay facefaceka labaadna waxaa kasoo qeyb galaya dadka soomaaliyeed ee kale ee deegaanadan jubba nala dega wallahi shirkan muhiimadiisa waxa weeye horta waa midnaba magaciisa waxaa la rabo in la isku raadiyo waa kala qaybsanaanta dadka ku kala dhex jirta dad odayaal ah oo muhim ah oo dhaqan ah halkan ayay joogaan qax odayaasha ka mid ahna doolow bay joogaan waxaa la rabo in wax laga qabta oo muhiimada waxay tahay waxa weeye dadka in la isu keeno oo iyo dhaqan midaysan iyo siyaasad midaysan beesha shirkada ay yeelato guud ahaan goboladan jubana deganaansho iyo xasilooni waarta laga helo oo waxa hadda meesha ka jira kismaayo wax looga bedelo gobolada sida hadda aada la socoto doolow ma faal gobol sade oo shir hadda la dhigay oo shirweynaha kala jiro dad qodooyinkii shirkaas kaamboniinta oo kismaayo waayadan dambe maamulayay oo xasuuqay dhibaatada dadka u geystay ayaa dad shaqaalo u noqda ku qorayay oo baarlamaan waxay ku sheegeen baarlamaan ayay laayeen waan ku qoraynaa ma ahayn gogol loo dhigi wadatashin iyo midnimo iyo isfaham inay ummadda ku hesho wallahi dad badan oo muhiim ah ayaa jooga oo isugu jira siyaasiyiin dad dhaqana dhaqanka nafkiisa waayadan dambe haddee waa la socotaa sidii ugaaskii hore oo meesha sare uu u geeriyooday afar sano ka hore meesha sare ma helin ugaas lagu midaysan yahay oo dhaqanka kala qaybsanaan xagga dhaqanka ayaa jirtay ugaas cumar wiil kiisii oo kamid ahaa dadkii tarsanayaashii ugaasnimada xilka ugaasnimada waa kamid ah waxa uu kusoo nabad garbaarey dad badan oo dhaqan ah oo kalena way joogaan dad badan oo siyaasiyiin ah oo dadkii siyaasiyiinta gobolada jubbooyinka iyo iyo jeda ahna way joogaan oo barafaadkii gobolka maamulkii gobolka xubnihiis kale dad kale oo siyaasiyiin oo magac kale siyaasadda gobolka uu kuleeyahay maamin kureyn maxamuud sayid dad badan baa jooga marka shirku dadkii miisaanka ah oo beesha sare halkan ayay u badan yihiin shirka maanta yaa furay ergooyinka ka qaybgalsay waa imisa tiradooda
wallahi runtii shirka hadda waa la daafuray ergooyin badanna waa la sugayaa kuwa doolow kasoo socda iyo kuwa gobolka kala degmooyinkiisa ka imaanaya intaba iyo kuwa qurbaha ka imaanaya waa daafur buu ahaa waxaana kasoo qaybgalay oo maanta joogay dad aada u tiro badan ilaa iyo toddoba boqol oo qof ayaa kasoo qeyb gashay in ka badan dadka ergooyinka oo deegaanada ka kala yimid oo hadda meesha ku sugana waa ilaa saddex boqol bay wallahi rado weyn aada u weyn ayaan ka qabnaa dadka waxa ugu horeeya oo noloshooda ay ku jirto waa midnimo midnima haddii la waayo oo dadka isku fikir noqon waayaana haddee waxa weeye noolagama jirayso oo qof walba gaarkiisa u foofayaa deegaanadan jibba dhibaatooyin badan baa ka dhacay maamulka saaskaamboon iyo hadda kismaayo ka taliya waad la socotaan hadda deegaanada jufa ma ma wada maamulo iska taaya gobolka jubbada hoose keliya xitaa si dhamaystiran uma maamulo magaalada kismaayo ayuunbuu maamulaa oo iyada tacadiyada ka dhanka binaadamada ka dhacay dadkii lagu xasuuqayo lagu baabiinayo wax walba baraka ah uu ka jiro marka waxyaabahaas oo dhan in wax looga qabto oo dadka deegaanadaas degan ay ku tashadaan wax iyagu ay maamushaan oo maseerkooda umaaada ugu tashtaan inay kasoo baxaan ayaan rajaynaynaa oo dhibaatada hadda deegaanadaas ka jirta wax ka qabta oo xal waaro iyo xasilooni iyo wada noolaasho iyo ummadda wax ay wada leedahay oo ay raalli ku tahay oo ku wada qanacsan tahay inay wada dhistaan kaasad ajnabi ah